بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتاب البيع وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استيجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي, ملك لذي العقد نذر إن عينه مع الممر تعلم ووسمه وقدر ما في الذمم وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول زد علم تماثل بجنس يتحد وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب واشترط واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع بيع المبيع قبل قبض أبطلا كالحيوان إذ بلحم قوبلا والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا وطوعا بالبدن ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حين من حين تم وإن بما يباع عيب يظهري من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداده intaa iyo wixii kale aynu ka gaarno ayuu cashirkeennu caawa ku saabsanaan doonaa waxaynu gelaynaa qaybtii labaad ee fiqiga islaamiga ah fiqiga islaamigu qaybta koowaad waxaa ugu badan oo laga hadlaa waa calaaqada iyo xiriirka qofka addoonka iyo rabbigii ka dhexeeya subxaana iyada ayaana lasoo hormariyaa maadaama islaamku iyadoo arkaanul islaam ka dhigay oo kelimada towxiidka arkaanta camaliga ee lagu lamaaneeyey ay salaada sakada sawmka iyo xajka ay yihiin rubucaasa waxaa la yidhahdaa markaa fiqhiga markii afar loo qaybinayo rubculcibaadaat rubuculcibaadaat inay rubuc tahay waxay un ka socotaa afar qaybood oo fiqigu ka kooban yahay ee rubculkitaab inay tahay ma ahane kitaabka nuskiiya ka badan waa cibaadaadkii markii cibaadaadka la dhammeeyo oo qofku siduu rabbi u caabudi lahaa iyo aakhiradiisii siduu jannada u raadsan lahaa axkaamtii xalaasha iyo xaaraamteeda ee ku saabsanayd la dhammeeyo baa waxaa loo gudbaa mucaamaladii isaga iyo bini aadamka dhex maraysay mucaamaladii isaga iyo bini aadamka dhex maraysaa iyo saddexda rubuc ee kale ay ku saabsan tahay mucaamaladii baa haddaba qaabab iyo wejiyo kale leh waa nolosha nolosha asaaskeedana waa kasab iyo camal iyo risiqa dalabkiisii weeye wujuuhda badan ee dalabu risqigu uu yeesho waa kitaabu lbuyuuc ama kitaabu lmucaamalaat loo yaqaan haddaba duruqda qofka u bannaan iyo waxyaabaha xaraamta ka ah markuu kasabka iyo risqiga iyo nolosha raadinayo sidee buu wax ku milkiyi karaa sidee baa ka mamnuuca inuu wax risiq ku raadiyo yaa kitaabulbuyuuc ama mucaamalaadkana rubuca labaad iyo qeybta labaad looga hadlaa qofku rabbigii markuu caabudo dunida noloshiisii asaaska ahayd isaga tiisana suu u maarayn lahaa la baro xalaal iyo xaaraanteedii baa waxaa imanaysa xaajada labaad ee aadamaha aadamaha xaajadiisa koobaad waa atacaamu washaraab baa asaas u ah dee wuxuu cuniyo wuxuu cabi u baahan yahay markuu wuxuu cuni iyo wuxuu cabi iyo meeluu seexdi iyo sida haalibka asaasiyaadkii isla helo bay baahida ku xigta timaadaayo ninka xaajatu shahwa qofku ama doonitaanka uu doonayo inuu taran iyo ilmo ka tago oo dabiicada bini aadamku xiisahay u qabaana ama waxaa ka sokeeye dariiqa loo maree qofku shahwadiisii inuu si xalaala u guteen uu u baahan yahay abaabu nikaax baa iyana looga hadlaa wixii intaa ka soo haray waa wixii dhibee dadka dadka dhex mara oo qismuljinaayaad la yidhaahdo ama qismuljiraaxaad la yidhaahdo wixii dhibee dadka dhex mara xoolaa kala galay dhiig baa kala galay dhiiggaasi noocyo badan buu noqon karaa dad baa u qalab qaadayba dadka inay dhibaan ay jidadgoyi iyo isbaarooyin dhigtaan qismuljinaaxaad ama jinaayaad baa qeybta u dambaysa laga hadlaa saddexdan dambe haddaba mar dadkii ganacsi baa dhex maraya marna xiriir guur iyo qoys baa dhex maraya marka marna xaaje iyo isqabsi baa dhex maraya saddexdaa waa saddex qaybood oo rubucu lbuyuuci mucaamalaad iyo rubucu nikaax iyo ama alsra fiqhu lusra qoyska waxaa ku saabsan iyo rubucu ljinaayaat afartaa rubcu waxaa u dhexeeya labada hore iyo labada dambeynta udhaxaysa buyuucda iyo nikaaxa intaan l inta udhaxaysa baa waxaa ku jira wax la yihahda tawaabic haddii tawaabic la yidhaahdo waxay tawaabicu tahay dhinac marka laga eego mucaamalaadkay tawaabicu tahay waa qof duruq xoolo lagu yeesho dardaaran iyo dhaxal iyo waqaf xoolo la waqfoo la intifaacsanay iyo wadiico iyo ammaano laysu dhiibtay iyo axkaamtooda dhinaca marka laga eego waxay tawaabicu yihiin buyuuc iyo mucaamalaad iyo amwaash iyo kasabkii walihaadaabaa iyada gadaasheeda la keenay waxa halkaa loo keenayna waxay leeyihiin dhinaca usrada iyo qoyskana xiriir bay la leedahayoo marka la isdhexlayo qoys iyo nin iyo xaaskii iyo nin iyo ilmihii iyo aabbihii iyo walaalkii iyo oo masalada qismu nikaaxu ka hadlay iyo ansaabtoodii ahaa baa la ysku dhexlayaa dardaarankiibay saamayn ku yeelan dhaxalkiibay saamayn ku yeelan awqaaftiibay dhinaca ka soo geli saa darteed faraaidulkuba ha ugu daahirsanaateen iyadana dhinac inay ku hayso way ku yar fiican tahay saa darteed minhaajka waxaa la dhihi jiray hebel afarta rubac iyo tawaabicdu akhristay iyo afarta rubic ee minhaajku akhristay waa kala laba horey baan idinku sheegay haddii lagu yidhahda hebel minhaajka afartiisa rubac buu yaqaanaa tawaabicdu uma yar bilownay ba hadalkaa meeshaa ku jira walidaalika qismulbuyuuc marka la dhammeeyo sida qaalibkaa tawaabicda waa laga boodaa in tawaabicda duuduub looga boodana baabulfaraa'id baa sabab u ah sababtoo baabulfaraa'idda horey baan idinku soo sheega waxaan idin idhi faraa'idku waa mas'alo xisaaba waxbaa la ysku dhufanayaa waxbaa la kala goynayaa wixii soo haray baa dib loo xisaabayaa dhufsanayaraha ay wadaagaan baa la raadinayaa wax jusu sahmi la yidhahdaa la daydayayaa mararka qaarkood jusu sahmigiioo ay wadaagaan baa iyaga inta la ysugu dhuftaan meel wax uga soo baxayaa waxaa soo baxo jusu sahmi la yidhahdaa aslulmas'ala lagu dhufanayaa wixii ka soo baxaa dadkii dib loogu qaybinayaa marka la qaybinayaa nin walba intiisii jusu sahmiga ugu dhufay intii usoo baxduu leeyahay niman weligiiba ku dariya ka gool loo dhigin oo baadiye iska joogaayay oo dadkeennii hore iyo abiiciga ahaa halkaa xisaabta markay soo gasho xariggaa u guy markaasuu meel wax u kala socdaan iyo meel ay wax ka socdaan iyo meelay aadayso midnaba garan waaye maxaa xal ah marka intaan la kashifmin wixiina la fahmaayo la isku wareerin intaa dhexdaa waa in la isaga tago tawaabicda waxba looma baahna la yidhaahdo oo dhinaxa la isaga dhigo nin baa lagu sheegaa faraaidka inuu yaqaano wabilihaada sabab ee faraaidka looga cararay xisaabta masaladeeda oo waxaa imaamu siyuuti raxima allahu tacaala kullu fannin wuu alifay ilaa fii fani alfaraa'idi wa fani almantiq labadaa maahane faraaidka isagaa xusnulmuxaadara tarjamadiisa markuu qorayay sheegay waxaan uga warwareegay buu yidhi baasha xisaabtaan inaad ugu fiicnayn nimaan xisaab ku fiicnayna faraaid hadduu dhex galo wuu sibqan qawaacidda waa kuu sheegi karaa laakiin xalka jacabka iyo xisaabeeda iyo isku dhuufashada iyo kala goynta qaababka loo raadinayo aada iguma baxsana buu yihi saa darteed waan isaga joogay fuqahadeennana saamayntu ku yeeshay aakhir kitaabi ahaara minhaajka faslu ra'ad baa ku yaala faslu ra'ad waa laga boodaa marar badan ama waa lagu wareeraa sababtoo ah gabadhu hadday bisha shanteeda aragta caadada oy toddobaad u hayeen labaiyo tobanka ka goodo ama kow iyo tobankii aragtay oo sideed iyo tobankiibay ka gooday afar maalmood buu hayaa toddobaiyo toban baartay ko iyo labaatan buu ka go-ay bishii inta ka maqan intaa intaa u go iyadoon soo wareegin buu dhexda kaga dhacay intaasaa baaqi ku ahayd bishii kale intaasaa laga rabaa intii intii ku dar waa masale xisaabeed xisaabtii markay gashay baa qaab loo wada la gara waay ninka xisaabta yaqaana faslu raad waa durduro maalin cadow markii la gaaray faslulmatruuka nin baa rukuuc ka tegey sujuud ka tegey sagaaladii labaadna rukuuc buu ka tegey mid saddexaad buu sujuud ka tegey isku celceli intaa intaa u go intaasaa soo hartay intaasaa baaqi loogu yeelan masaladii xisaab bay gashay iyadana idan matruuka labadaa raad iyo matruuka laba masalo dhib badan wey minhaajka mushkiladuna waa masale xisaaba wey marka waxaan uga jeedaa tawaabicdaasi aakhira baab ilbuyuuc bay inoogu iman doonaan kitaabu lbuyuuc asalka ilaahi subxaana wa tacaala xaajada bini aadamku baahan yahay qofku keligii ma noolaado qofkuna keligii iskuma filla kii xoolo lahaana cid u shaqayso u baahan yahay oo xoolihiisa keligii kama shaqayn karo kaan xoolo lahaydna ciduu u shaqeeyuu u baahan yahay ilaahina qur-aankiisuu ku sheegayo liyattakhida bacdukum bacdan sukhriyan inaad isku shaqaysataan oo qaar qaarka kale ay u carbisan yihiin baa ilaahay nicamkiisa ka mida haddaana xoolo haysanin waad u baahan tahay nin xoolo haysa u shaqaysa kii xoolo haysteyna wuu u baahan yahay cidaan xoolo haysanin oo u shaqaysa ayib waa la shaqayn baa la yidhi xiriirkii labadii dhex mari lahaa iyo heshiiska dhex maraya shariicadu waa inay xadayso ma kala maarmaan midda labaad qofku waxbuu hayaa waxa uu haya kuma filla haddaad lacag haysato gurigaad degtaad u baahan tahay gurigii ninkii hayana lacag buu u baahan yahay gurigii haddii aad ninkii ka kiraysato ama ka gadato alaabaad dhigataad u baahan tahay alaabtii ninkii hayana lacagtaad haysuu u baahan yahay marka alaabtii soo gadaato wax gurigii kuu geeyaad u baahan tahay oo gaadiid qaada ninkii gaadiidka lahaana lacagta aad hayseed bixinaysu u baahan yahay marka kii gaadiid haystay gaadiidkiisu kuma filla kii guriga haystayna gurigiisu kuma filla kii alaabta haystayna alaabtu kuma filla kii lacagta haystayna lacagtu kuma filla kii cuntada haystayna cuntada kuma filla haddaad malaayiin haysato ma warqadahaad rug ma roob iyo dhaxan baad ka howan maxay kuu tari haddaadan gurigii iyo wixii helin meel bannaan baad fadhidaa ninka raashinka haystaay dabkii loo shidi lahaa buu u baahan yahay biyihii lagu karin lahaa buu u baahan yahay weelkii lagu ridi lahaa buu u baahan yahay wixii lagu ridan lahaa lagu cuni lahaa buu u baahan yahay aduu raashinkaa keligii cayriinka barruugi maxaadi seed yeeli qof waliba qofka kale gacantiisa waxa ku jiro u baahan yahay wabittaali waxay u baahan yihiin inay isdhaafsadaan aniga maanta waxaan u baahanay kii haye inaan u tago oo wuxuu u baahan yahay iga qaato anna waxaan u baahna aan ka soo qaato ku kalaan u tegi anna ku kalaa ii iman sayn bay noogu sdh daba wareegaysaa marada aad qabtaay intaasoo meelood bay soo martay waxaad mat maaddada laga sameeyey maradii nin baa sameeyey ninkaa maaddadaa wuu tabcay ama wasamuu soo gatay markuu sameeyey maaddadii warshad baa ka gadatay oo maraa la sameeyey maradii shirkad baa kala wareegtay oo waa la dhoofiyey markii soo gatay mid baa kasii gaday mid baa kasii gatay maradii intaasay mari lacagtii intaasay daba wareegeysaa mucaamalada sidaasa baa rabbi subxaanahu wa tacaala in la hadeeyo baa lagaba maarmaan noqotay maxaasa banaan maxaanse banaanayn waxal allaahu albayca waxarama ariba mucaamalada bini aadamku haddaba sidii cibaadaadku qofku wuxuu raba uusan isaga samayn karin baan mucaamalaadka iyo xiriirkana waxaad rabtaad in isaga samayn karin umamkuna sidoodaba sharaa'ica waxay u diidaan baabulcibaadaad keliya maaha baabulbuyuuc baa ka mida nabi shucayb maxay fii suurati hud ku yidhahdeen qowmkiisii qaaluu yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaauna maxaa ku xiga aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa ma xoolaha iyagiibaa waxaad rabtaan ma samayn kartaan salaadaadi iyo diintaaduna leedahay manaa maxoolahaygiibaa lay xakamayn saa ha yeelin saa yeel saa waa xaaraan saa lama ogola meesha ha ku bixin meesha waa ku bixi waa kugu waajib xoolahaygiibaa la igu xukumi oo la igu talin miyaa waxyaabaha rag diideene diimaha u diideen bay ka mid tahay oo an nafcala fii amwaalina maa nashaa qofka bini aadamkaana markuu xoole leeyahay wuxuu jecel yahay inaan xarig dabraa jirin wax allaalay wuxuu doono sameeyo sidaa haddii la yidhaahdana aadamuhu way isku adoonsanayaan xoolaha way isku adoonsanayaan siyaabahan wanaagsaneenna way u dhaqmayaan beycii asalka saa darteed shariicadeennu baabka mucaamalaadka cibaadadiibuu dhinac kaga urursanayaayo xalaal iyo xaaraan baa loo qaybiyey xalaasha samaynteeduna hadday niyadu ku wanaagsanaato ajir baad ka heli xumaanta samaynteedana waad ku dambaabi iyo xaaraamtii waxaa laga yabaado cibaadaad fiican inaad baabulbuyuuc dartood naar ku gashaa laga yaabaa masaa'il baabulbuyuuca dartood inaad u gaalowdood diinta uga baxdaa dhici karta baabulmucaamalaad marka laga hadlaya macnaheedu cibaadaadka maqaam ahaan way ka hooseeyaan laakiin laftoodu janniya naarna waa lagu galaa oo xoolahaagu janno way ku geyn karaan naarna waa ku geyn karaan waad ku geli kartaa labadaba iyaga sababtood qaaruun waxaa dhulka looga gooyey xoolaha halkaa ka riday inta adduunyadan qur-aan ka sheekeeyey ee maalka iyo xooluhu ay baabi'iyeen ay halaageen tira ma laha kasoo bilow dad diintoodii xoolo siistay ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliilan la yidhi diintiisiiba maal iyo xooluu dhaafsaday marka laga soo tago suuratulkahfi qisada rajulaynka akhri xoolihiiuu ku kibray qisada qaaruun akhri markaad soo dhaadhacdo qisada qowmu saba akhri suuratu saba lagaga sheekeeyey qisada asxaabu ljannati suuratu lqalam akhri qasasku aad bay u badan yihiin qur-aanka marka xooluhu haddaan la xakamaynin oy xuduuddii rabbi u jeedayey dhaafaan naar iyo cadaab unbaa lagu galaa akhirkooda intaa kadib masalatlbuyuuc asalka waxay ku salaysan tahay mise qaacidada la tix raacayo asalku buyuucdiiyo wax isweydaarsigu waa ridaha saa dartee ilahi waa ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum tijaaro aada raalli isaga tihiin iyo hadalkii nebigu sal allau alay alih wasalam uu lahaa inama albaycu can taraadin beycu waa laba raalli isagaoo ikraah iyo qasab kuma asaxo maadaama qofkii uusan ikraah jirin ikraah sharciga uusan jirin wixii uu raalli ka yahay baa isweydaarsiga dhaqaaliya ganacsigu baa shariicadeenna asaasiya dhabar walaf dhabar waxaa u ah qof waliba inuu ku raalli noqdo wixiisii inuu ka wareego isaguna waxa kale uu qaato ama dantiisa ha ka arko qaabkuu dooniba dantiisa uga arkeen tiibaa waxay shariicadeennu tandiimisay qofka see lagu ogaan karaa inuu raalli yahay annaga qalbigiisa ma geli karno dadkan ilaahay ariiq uma samaynin quruurta dadka ay ku galaan waxay shareicadu qaaciido siisay isaga afkiisa in laga maqlo ama dhaqankiisa laga arko inuu isweydaarsigan raalli ka yahay tiibuu tilmaamay wuxuu uhi wainamaa yasixu waxaa keliya oo beecu wuu ku asaxaa biliijaabi iijaab iyo wa biqabuulihi in la aqbalo aw istiijaabin aw طalabiliijaabi in lagaa dalbo iyo in la aqbalo iijaab iyo qabuul waa labada ere ee qofka labada qof ee wax kala iibsanaya ay isweydaarsanayaan qofka wax leh ee leh waan kaa iibiyey iyo qofka wax gadanaya ee leh waan gatay labada ere ay isweydaarsanayaan weeye iijaab waxaa la yidhaahdaa qofka caynta la gadanaya leh ereygiisaa la yidhaahdaa qabuulna waxaa la yidhaahdaa qofka mushtariga la yidhaahdo lacagta wata wey qofka lacagta watana mushtari baa la yidhahdaa qofka wax iibsanaya qofka badeecadda alaabta haystana albaa'ic baa la yidhaahdaa baa'ic waa mid mushtari iyo mubtaacna waa isku mid labadoodu lacabidurbo way dhaaftaaye waxa muuqda ee sii jirayaayi waa badeecadda marka waxay ku leeyihiin fuqahadu ninka ay badeecadiyo alaabi xaggiisa martay ninkaasaa waxsida saa darteed isagaa dheeftii iyo manfacadii la taaban karee xaggiisa ay martay walidaalika ereyga tasmiyada ah baynu mar walba ta raacinaynaa mubtaac iyo mushtari saa darteed ta'daasaa fuqahadeenna soomaalidu waxay ku yidhaahdaan ta ku dheefle macnaa had iyo goor haddaad kala garan weydo mubtaac iyo mushtari yaa la yidhaahdaa waa ninka dheefta muuqatay iyo cayntu xaggiisa ay martay ee ta ku dheeflaha la yidhahdo wey taada mushtari iyo mubtaac ku jirta wey waxa loo jeedo ninkii wax soo kiraystay musta'jir ta ku dheeflihii wey ninkii wax soo caariyeystay mustaciir kii caariyeystay taa ku dheeflihii baa la socda weligii ninka cayntu xaggiisa ay martay baa waxsida wey wax la arkoo la taaban karu qaatay kan kale laakiin odayaashii baadiyaha waxaan maqli jira iyagoo yidhaahda ilaahu xoolaha yaga iyo hantida iyada wax jeebgala ha ka dhigin koleer magaalkay u jeedaane lacagta haysta waxay leeyihiin ay cayn yihiin waxooda waa wax jeeb qaado ilaahu xoolaha yaga wax jeeb qaada ha ka dhigin bay dhihi jireen marka cayntii asalkaasay ku socdaan wa inamaa yasixu waxaa keliya u asaxaa haddii la hela biliijaabi waan kaa iibiyey oo qofkii alaabta lahaa uu yidhaahdo wa biqabuulihi qofkii kaloo aqbalo oo waan iibsaday waan kaa gaday waan gatay in lays yidhaahdo si kaley u dhici kartaayoo awistiijaabin ama iijaabkii in laga dalbo war iga gad lagu yidhaahdo oo tidhaahda waan kaa gaday labada qof mid walba waa bilaabi karaa asalku waa inuu bilaaba ninka alaabtana qiimihii markii laga wada hadlo waan kaa iibiyey waan kaa iibsaday laysiraada wey dhinaca kalena waa ka bilaaban kartaayo waryaa iga iibi iyo waan kaa iibiyey waa la ysdhihi karaa istiijaabku wuxuu ujeedaa ninkii lacagta watee mushtariga ahaa haddii uu isagu dalbo in laga iibiyo oo iga iibi uu yidhaahdo kana waan kaa iibiyey uu yidhaahdo ninkii qabuulka lahaan lahaabaa soo horeeyey iijaabka iyo qabuulka haddaba waxaa looga jeedaa waa ereyga cabiraya qofkan waxaan inuu raalli ka yahay milkigiisiiya lahaanshihii uu lahaa waxaana wareejiyey oo ka tanaasulay waxaa masalada halkaa ina soo gelaya marka wax buyuucdeenna ku badan wax ficil ihi iyo camal ihi ma geli karaa booskaa oo bayculmucaataat la yidhaahdo curfigu ma keeni karaa inaan alaabta lacagtii u laaco isna alaabtii iisoo laaco oonaan ereyba isweydaarsan waan kaa gaday iga gad ba anaan isdhihin oo aniga bahalka alaabtaa waa imisa waa intaas lacagtaan miiska saaray lacagtiibuu qaatay alaabtiibuu siiyey ama dukaankaan galay waan soo dhexmaray alaab lacagay ku qoran tahay baan soo qaatay halkanaan dhigay ama uu fiiriyey ama bahalkii la marin jiray buu mariyey lacagtii baan u dhiibay erayba nama dhex marinba shidaal baan soo istaagay gaarigii imisuu yidhi kun shilin baan idhi uu ku shubay iga gadiya waan kaa gadi midna ismaanaan dhihin ama lacag baaban u dhiibay annagoon wada hadlin ku shub baan idhi isna waa ku shubay iijaab iyo qabuul nama dhex marin waa waxaa la yidhahdaa bayculmucaataat ee magaalooyinka hadda aada ugu badan beecaasi ka waran fi lmadhabi ma asaxo almadhab bayculmucaataat ma asaxo liannahu mucaataatku riduhu waa qalbi qowl unbaana maqaamkiisii geli kara ilaa fi lmuxaqaraati waxa yaryar iye rubuc caleenihiyo rubuc sonkor iyo wax yaryar maahane wax waaweyn beeculmucaataat ma gala yidhahdeen laakiin jamhuuru ahlilcilmi way baneeyaano waxay yidhahdeen dhib ma laha sida qowlkuba u tusi kara inuu raalli yahay buu ficilkuna u tusayaa inuu raalli yahay hadduu dood ka qaboosan raalli ahayn markii intaad usoo saartay miiska lacagta aada saartay dii uu kaa diidi lahaa mar hadduu ku siiyey lacagtiina xaraystay dee ficilkuba waa ku tusi karaabay dhaheen raalli inuu ka yahay ninka alaabtan badeeca iyo beec buu dhigtay meesha qiime iyo sicirna waa ku qortay alaabtii baan qaatay lacagtiina waan siiyey lacagtiisuu xaraystay hadduusan raalli ku hayn alaabtii idhib muudhaho saasay jamhuuru ahlilcilmi qabaan waana masaa'ilka fiqiga shaaficiyada lagaga xoog badan yahay daciifka ku yahay wey waana masaa'ilka tacqiidka iyo adaygu ku jiro aan dadka duruufahooda iyo noloshooda aad la socon karin aan dabaqi karin waa masalada mancu beyci mucaaaati beeca mucaaaadka la yidhaahda lama wada hadlin laakiin waa la kala qaado waa la isweydaarsaday beeca marka cala saxiixi waa asaxayaa laakiin fi cala lmadhabi ma asaxayo kadib wuxuu yidhi shayga la kala iibsanayo shuruud buu leeyahy wax kasta ma la kala iibsan karaa maya fii daahirin kow shaygu waa inuu daahir yoosan nijaas ahayn muntafacin bihi wax lagu intifaacaya waa inuu yahay oo manfaco leh qudira la awooday tasliimuhu in qofkii laga gaday loo dhiibo milkin milkiga tasarufka uu milki u yahay lidilcaqdi ninka caqdinaya kaasoo nudira la arkay shardiga shanaad in caynuhu haddii cayntiisu maca almamari maritaanka tuclamu la ogaanayo ow wasfuhu wasfigiisa la ogaanayo oo haddii uu joogana isagii la tilmaamoo la ogaan karo haddii kalena tilmaantiisa lagu garan karo asaasku waa shanta shardi ee hore shaygu waa inuu daahir yahay shayga najaasadaa lama iibin kara beeciisuna ma asaxo waxay yidhahdeen asal waxaa u ah xadiidkii jaabir radi allahu canhu wa ardaah nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama can bayci almeytati waalkhamri waalkhinziiri waxay yidhaahdeen fuqahada badankoodii meytada iyo khamriga iyo khinziirka waxaa loo xaaraantinimeeyey linajaasatiha saa darteed shay najaaso ah lama gadan karo najaasada aan idiin qeexa marka najaasadu waa laba shay najis iyo mutanajis baa jira mutanajisku waa shay daahir ahaa oo nijaasoobay najiskuna waaba say shay asalkiisuba nijaaso ah baktigu waa nijaaso doofaarkii nijaaso aan dhahno saxaradii iyo kaadidii waa nijaaso waxyaabaha ma la iibsan karaa asalka najis najisulcaynka maya wixii nijaasoobay ka waran isaga mutanajiska ahaa daahir buu ahaa maradii nijaasaa ku dhacday gogoshii nijaasaa ku dhacday alaabtii nijaasaa martay waa laba ma la tahiirin karaa mise lama tahiirin kara wey ma la daahirin karaa sida maryihii iyo alaabtii iyo haa ka isagu xukmu daahir buu qaadanayaa beyciisu laakiin haddaan la daahirin karin caanihii bay nijaaso ku dhacday caana nijaaso ku dhacday ma laga daahirin karaa subagii baa nijaaso ku dhexdhacday mana fadhiye subagu waa waa subag dareeraya saliiddii bay nijaaso ku dhacday ma laga daahirin karaa hadduu fadhiyo saliiddiiyo subagu intaa nijaasadu gaadhay la go-oto laakiin saliiddii shubmaysay baa nijaaso dhalaq ku dhex tiri ama caanihii iyo shaahii baa nijaaso ku dhacday ma la iibin karaa maya maadaama najaasadan aan laga daahirin karin shay najisana aan lagu intifaaci karin lama gadi karo saa darteed shaygu fii daahirin waa inuu yahay imaa asal tahaaradiisii waa inuu ku jiro wa imaa hadday nijaaso gaartay waa in la daahirin karo wa min hunaaba baycu lbeytati iyo wixii lamid ihi uu xaaraantinimoobay meytadana waxaa daahir waxaa ka oo la gadi karaa haraggeeda maadaama dibaaqada lagu daahirin karo idaa dubiqa lihaabu faqad ahura shay mutanajisa wey laakiin hilibkii meytada ma la gadi karaa maya xaydhiyo subagaadii ma la gadi karaa maya walidaalika nabiga la weydiiyey alayh salaam yaa rasuula allahi ara'ayta shuxuuma almeytati meytada subageeda ka waran iyo baruurteeda iyo xaydheeda waayo fa inahu yuطlaa biha asufunu alwaaxda doomaha baa lagu subkaa wa yastasbixu biha annaasu dadkuna intay shitaan bay faynus ahaan ka dhigtaan oo inaga de shamacan la shidaayayso sida xaydhi umeeka markaasuu wuxuu yihi laa huwa xaraamu xaraam wey haddiiba la xaaraantinimeeyey inaan la gadi karin baa garatay hal xaalay fuqahadu baneeyeen marka haddii meytadii daruura kuu qabata shaygii najiska ahaa qofkii ay gacantiisa ku jirtayna lacag la-aanku sii waayo waayo xaruma albaycu wajaaza shiraaw inaad iibisa waa xaraam inaad gadatasa way banaanta adiga daruuradu waxay kuu banayn lacag inaad bixiso isaga laakiin lacagta inuu qaato ma banaana suwar badan bay leedahay waxaa ka mid a masalada aada u soo noqnoqotee ardada caafimaadka waxay qalaan ay ku bartaan bay u baahan yihiin baktiga ma ku baran karaan haa waa liqali daruura oo baktigii haddii la yidhaahda idin siin mayna lacag inaad bixisaan mooyeen ka waran jaaza alicطaau wa xaruma alahdu inaad bixisa way banaantahood soo gadato kii qaatay bay xaaraan ku tahay waayo waxaan u banaanayn bugada adigana daruura ku haysa waxaa lamida ayda in la tababaro lagu ugaarsadaa banaan aygii markii la tababarayo baktigaa lagu tababaraa qabo siida qabo siida qabo siida baa la yidhahdaa aygii waxaad rabtaa bakti inaad ku tababarto waa lagu diiday lacagkeen baa lagu yidhi jaaza alicaau wa xaruma alakdu adigu waad bixin kartaa lacagta dembi kuguma aha isagay xaaraan ku taho dembi ku tahay wadaalika masaladan aan mashhuur ahayday fuqahada orag hadlaano waa ku midkood lahaa wajaaza an tushlaa calayha algudfu algudfu ayda wey ayda in lagu diro in loo gataay waa banaanta cosaan loogu intifaaco waxaan rabaa inaan ku ihahda waxyaabaha xamnajiska ee xaaraamta ah hadday daruuro timaado wax loogu baahan yahay waxaa weeye qofka hayaay inuu manciyo oo u diida dadka ma banaana waayo maal iyo muntafac iyo milki midna maaha hadduusan isagu baahidaa darteed ugu intifaacaynin haddii uu lacag ku xidho jaaza alicطaaءu wa xaruma alakdu masaa'ilka la yidhaahda bay geli masalada labaad muntafacin bihi lagu intifaacayo masaladana waa ijmaac qaarkood fuqahadu waxay ka cabiraan wa an yakuuna maalan maalan iyo yuntafacu bihi isku mid weeye waxaan manfaco lahayn gadashadiisu ma banaana daahir ba ha noqde waxaa la yidhi waxaad tihi hangaranla iga iibi ama dabaqalooc waxaa tidhahdaba sidaa u taqaano ma la garan karaa manfaco ma leeyahay maya markaad soo qaado uu ku qaniini mana carbisma baalka hangarala ma carbisma yihahdaan ma banaan yahay beeciisu maya ma banaana xaaraan wey shaygan manfaco xalaal ah hadduusan lahayn lama gadi karo raashinka la gadanayo bariiska laba xaboo beriisa iga gadma la dhihi karaa maya ma banaana waayo laba xaboo beriisa maxay anfacdaa wax wax tari kara qadar wax manfaco yeelan kara wixii ka yar raashina lama gadi karo maradan iga gad qadarkaad rabta waa imisa qadar aan wax manfaco uu leeyahay aan jirin dhar ama gadan kartaa maya ma banaan in la yimi waxaan la gadanayo waa inuu manfaco leeyahay waayo maal baad ku gadanaysaa maalkana maal iyo wax manfaco leh baa lagu bedeshaa maalkanna aada haysid laakiin anta mustakhlafun fiihi ilaahay baa kuu dhiibay xuduud baa laguu jiray xoolahan in lagu ciyaaro tadyiiculmaal iyo tabdiilkuma banaana saa darteed wax manfaco leh ama manfaco aakhira lah ha ku baxaan ama wax manfaco adduun leh inay ku baxaan weeye xooluhu in laysaga ciyaara lama ogola saa darteed xoolahan waxbaan iibsanayaa sax iibso mataahiri ma yahay haa manfaco ma leeyahay maya ma banaana beecaas hadduusan manfaco lahayn haddii uu qofku saa ku tasarufo baabu xajri safiih baan ugu tegaynaa kaasoo kale maxkamad baa la geyn xoolihiisa tasarufkoodao dhan baa laga mamnuuci ninka waxaa la yidhi xoolaha qiimahooda nin garanayo yaqaanahe ninkan waa makas maankiisuna ma dhinna maskax iyo garaad ahaanna isuguma filla ninkan waxaa weeye waa in cunaqabatayn lagu soo rogaa maxkamaddu ay saartaa dhag daaq baa la qori waxaa ma iibin kara waxna ma garan karo aan dadka mas-uuliyiinta ka aha ogolaanin sababtoo qiimaha maalka iyo manfacada maba garanayaba qof hayru mas-uula wey maxaad ku noqotay xoolihii xoolahaagi saa darteed muntafacin bihi waxaa la diidan yahay wax kasta oon manfaco lahayn ama isaguba waa madara iyo shar hagarallaad soo gadatay masas baan soo gadan abeesaan soo gadan qoratay ee qareef baan soo gadan waxaa lama ogola ama manfaco wuu leeyahay laakiin manfaca muxarama wey qalabka muusikadaan soo gadanaya kabanada muusig iyo kaban baa soo gatay maxaad ku samayn waan ku heesi damdamdamdam baa kaga tain xaaraanne ada xaaraamtii sharciga waxaan jirin bay ka dhigan tahay wax jama aha shardigaa labaadna waa shardigaada waa biijmaaci ilfuqahaai hal culimo badan baa soo gurisay shardiga saddexaadee qudira la awoodo tasliimuhu qofkii in gacanta laga geliyo waxaad iga gadayso waxaad isiin karta waa inuu yahay haddaadan gacanta waxba kugu jirin waxaad tidhi kalluunka badda ku jiraan kaa iibin baalkaa biyaha dhexordayaan kaa iibin biyahaynu eegi biyo kooban oo qofkan u xiran oo uu ka soo qaban kara hadday yihiinna beecu waasix dee badweyntaa yobiga hadduu iska galayna beecaasi baail wey neef xoolaa kaa lumay baadidii meelle kuma ogin war neefkii lumay iga gado lama ogola waayo ninkan maalkiisi iyo manfacadiisa xoolihiisa maxaa ku qaadan waxbaba gacan kuguma jira waxnaba kuma wareejin kartid xoolahaagii iyo dhulkaagii iyo gurigaagii iyo gaarigaagii xoog baa lagaaga haystaa cid baa kaa qaadatay kaa awoodiyo itaalroon ma iibin kartaa maya ilaa bisharin qof awood leh oo ka qaadan kara adiguna aada u sheegtay keliyaad ka iibin kartaa hadduu isagu og yahay oo tidhaahda wakaa xoolahaygii xoog baana iga haystaa uu yidhaahda kaas isaga anaa ka adaga iga ibi anaa ka qaadan beeca waasixi leannahu isagaa yidhi waan qaadan karaa neef baadi oo luma iyo addoon dhuunta iyo shimbir hawada duulaysi iyo mallay baddiisaa ku dhex jiroo dhex maaxay iyo xoolo xoog lagaaga qaata iyo waxaan gacanba kuugu jirin adiga ma gedi karti saa darteed maqduuru tasliim walidaalika nabigeenu wuxuu reebay sal allau alayh wasalam nahaa can bayci algarari sida imaam muslim can abi hurayrata ay ka wariyeen beeca gararka waxaa weeye waxaa ka mid anwaac badan buu leeyahaye hayru maqduuri tasliimi waxaadan dhiiba karin wa min hunaa bay shareicadu waxay xaraamtay can bayci alxamli waxaa caloosha ku jiray iga eg oo maysiin kartaa maya can bayci casabi alfaxli awrka qoodhaa biyihiisa in la gada way xaaraantinimaysay sababtoo awrkani adu biyihiisa qasabma ku keeni kartaa qadarka imansa adigu maxadayn kartaa waxyaabaha saas oo dhan eedan adigu qofkii siin karin inaad gadaay ma banaana masalo shardiga afraadi milkin waa inuu milki u yahay lidilcaqdi ninka wax iibinaya ninka lacagta leh ama cacaynta leh badeecadda laga iibsanayaaye waxan inuu iibiyo waa inuu milki u leeyahay iibinta waa inuu milki u leeyahay qasab maaha caynta ama wilaaye u leeyahay milkiga bimacna wilaaya haddaan dhahno wilaaya cala alcaqdi waa inuu leeyahay ama isagaa leh ama wakiil buu ka yahay ama ciddiibaa ilmo caruur iyo agoon iyo cidaan mas-uul noqon karin buu mas-uul ka yahay waa inuu sharca waxaan iibin karo oo ku tasarufi karo haddii kale adoo gurigaaga iska jawaan gaarigaa gadi gaarigaagaan gaday beeca ma ansaxaya asalku laa ma ansaxayo sababtoo waxaan aniga anna melihi adigiina imaadan wakiilanin ciddii mas-uuliyaddiisa lahayd iima dirsanin dee kale dadka xoolahooda nin waliba intaan suuqa tago baa guryaha dadka dadka ka wada gadi oo wada xaraashi wey saas darteed qofkani nooc wilaaya tasaruf waa inuu leeyahay waxaan markuu iibinaya halkaa mas'ala ayna soo geli la yihahda beecu faduuli beeca faduusha waa fanni ay yaqaanaan dilaalaydu yaqaanaan ninka dilaalayda suuquu joogaa suuqaasuu wax kala iibiyaa maanta niman guryadoonuu la kulmi uu soo kaxayn guri ninuu yaqaano uu leeyahay buu keeni gurigiibuu tusi qiimo iyo sicir buu u sheegi nimankiibuu la soo heshiin magagaa tiwaanka tiwaanka ta hadhow buu ku iman wuxuu gurigii qiimo fiican baan kugu hayaa beec fiican buu joogaa macagacaajir gado beecaas ma asaxayaa cala almadhabi maya waayo isagu milkun lidilcaqdi ma aha waxa saa darteed kalaamkiisu laqwiya baail weeye fuqahada qaar bay waxay yidhahdeen maya baail ma aha laakiin mawquufun calaa idni ilmaaliki ninkii lahaa hadduu ogolaaba waa asix beecaas qoladan kale iyagaaba caqdiga naftoodii ku raalli noqday ninkana nin buu wakiil isaga dhigay ninkii hadduu aqbalo taladiisa wuu asixi beeci haddii uu diidana waxba kama jiro saa darteed ninkii dilaalka hadduu kugu qanciyay yidhaahdeen alaahay gurigii qiimaha ku gada wuxuu ku leeyahay qiimahaaga guriga nusna guri kaloo lamida ku gado nusna tan kale ku qabso isagana waxoogeyga dilaalkii u helayo ayuu rabaa marmarkaas waa dhici kartaa nimaan dilaal ahayn dad wax doonaya qiimo fiican intuu ku arka wuxuusan haynin inuu adiga kula kula jeclaado inaad wixii ka faa'iida waa dhici kartaa uusan dilaal bahan waa dhici kartaa bayculfuduuligaa ka warama fuduuliga soomaliya ereyga faduul ay yidhaahdaan waa fuduulkii carabiga hawey laakiin daadkii baan luqadda ka mid ahayno daal baan u bedelay faduul bayculfuduul wey kaas isaguna milkun lidilcaqdi ma aha laakiin hadduu ninkii milki lidilcaqdihaa waafaqo calaa qowlin wuu asaxaya laakiin fi fiqi shaafici ma asaxayo shardigaana waa shardiga afraad qofkani wilaayat iyo xaqu tasaruf uu ku gadi karo waa inuu leeyahay imaa bimilkin buu ku yeeshay wa imaa biwakaalatin buu ku yeeshay wa imaa biwinaayatin sharciyatin buu ku yeeshay si uu ku yeeshaba shardiga saddexaad shaygaasoo nudira la arkay caynta la gadayo waa inay la arkay laakiin waa goorma in caynuhu cayntiisa tuclamu tuclamii la ogaan karo maca almamari caqdigu marka uu marayo markii caqdiga la marayee la fulinayo cayntii in la arkayo qaar waxay yidhaahdeen in caynuhu cayntiisa maca almamari jidka loo marayana tuclamii laga ogaanaya hadday wax jid u baahan tahay wey hadday dhul iyo meel jid u baahan tahay marka masaladan wuxuu ka hadlayaa waxa la gadanayo laba mid baa lagu gataa ima an yakuuna shaahidan wa ima an yakuuna haa'iban waxaa la kala gadanaya wax meesha yaalla inuu yahay ama la ysla soo arkay ama wax goobta ka maqan inuu yahay haddii wax cayn oo la gadanaya uu yahayna dee wax la ysla arkay waa inuu yahay oo ishuu qabatay dhulkaasaan kaa gadayaa maradaasaan kaa gadayaa neefkaa xoolahaan kaa gadayaa gaadiidkaasaan kaa gadayaa gurigaasaan kaa gadayaa wax la ysla arkay oo baayiciyo mushtarigu ay isla arkeen oo bilowgiisa iyo nihaayadiisa xuduuddiisa la ysla yaqaano waa inuu noqdaa hadduu wixisaas yahay haddii kale wax la tilmaamay waa inuu yahay oo saas darteed ow wasfuhu wasfigiisa iyo tilmaantiisa la ogaaday ama cayntiisii in la ogaado weeye ama tilmaan lagu ogaado dhul intaa la-eg dherarkiisu intaa yahay ballaciisu intaa yahay jid intaa ka haysta meel sidaas a ku yaalla meel salkaa a ku yaalla ilan cabirka iyo si u kala ballaaran yahay u kala dheer yahay qiimahay saamaysaa jidadka iyo goobtuu ku yaallana qiimahay saamaysaa gaadiid haddii uu yahay nooca uu yahay midabka uu yahay sanadka modeelka uu yahay waa in la tilmaamaa ilan sanadka uu yahay iyo midabka uu yahay iyo muxtawaha inta uu qaadiyo qiimahay saamayn ku yeelanaysaa macnaha tilmaantu waa in lagu qeexaa wax kasta oo qiimaha iyo sicirka saamayn ku yeelan kara waa in tilmaanta lagu daraa haddii kale hadhow intaa shardi waxaa labadan shardiyee dambe loo xirayaa inaan la isqabqabsanin waxaan la arag lana tilmaamin haddii la kala iibsado hadhow waxbaad keeni isna kan ma ahayn buu ku dhihi markii horeba qaabkooda waxu kala gadeerteen baa qoorta inaad isla gashaan sababu ahaa shareicadu haddaba waxay ka dadaalaysaa meesha lex jeclaa taalla nin kana xoolihiisuu jecel yahay kana kuwiisuu jecel yahay haddaan marka hore wax la kala cadaysanin marka dambaa qoorta la isla galaa mushkiladaha ugu badanee ganacsigeenna muranka keenana marka hore wax lama kala cadaysto markay heshiiskay gelayaan ma cadda akhi akhi bay ku dhammaataa waxaa weeye hadal iyo waan waa is aaminsannahay bay ku dhammaataa ma dhowna nin walba waxbaa madaxiisa ku jiray wixii madaxa ku jiray lama suma sheego lamana qoro ninna xaggaasu u fikirayaa marka ninna xaggu u fikirayaa hadhow markii laysugu yimaadaa mayaa lagu leeyahay waxaad arkaysaa dad shirkad noqday ama wax kala iibsanayey ama wax wada iibsanayey wax caday ku heshiiyeen maan la arkin shirkad baa la aasaasi weyn oo intaasoo shaqaalo leh dadkii xoolaha intaasoo milyan isku darsaday wax cad oy ku heshiiyeen oy isku waafaqsan yihiin oy isku ogyihiin ama markhaatile ama qoraal lama jiro halkaasay kuu gelisaa u kala bixiso saasaan ku heshiina beentii wey may saasaan ku heshiina maya ma ahayn war saas ma ahayn wallaahi garan maayo maxaa sixir raacdaa asalka dadka markii faslu nisaac la samaynaya waxaa u ah maxaad ku heshiiseen maxaad isku ogeydeen yaa khilaafay oo wixii jebiyey halkaasay ka bilaabataa laakiin xaaje alif ilaa ya wax cadoo laysku ogyahay uusan jirin haddana aan laysku darsanay xoolo muddo isku jiray oo mar khasaaray oo mar faa'iidey oo mar karu kacay mar hoos u kacay mar dad ka baxay badar soo galay wax lagu heshiiyen aan jirin adiga waxay kugu noqon deedna madax wareer xaggeed ka bilowdaa xaggeed ku dhammaysaa yaa axdi jebiyey yaa shardi khilaafay midna lama yaqaan oo wax duuduuban inta laguu dhiibay baa lagu laguya madaxii madaxii minjowyan haddii annao garan mayne diintu say qabto diintu say qabtay baydan samaynin markii hore bilowgii diinta lamama sanaynin akhirka waxaa lagu leeyay diintu mijiya madax soo bilowgii hadda ha alifto xaje muddo soo socotay saas darteed waxaan rabaa inaan idhahdo labadan shardi waxaa loo xirayaa inaan munaasacay isqabqabsi ha dhow dhicin oo marka horeba waxa la kala gadanayana uu cadyahay waxa lagu heshiinayana ama tilmaan la isku ogyahay oo ciddee khilaaftay hadhow la gartaa ama wax la arkay oo aragti la arkay lagu kala gataa saa darteed lama ogola dhul un baan kaa gaday iyo gaari baan kaa gaday tiyota aan kaa gaday dheh gaari tiyota boqol tiyotaa jirtee kee wey annaka u fiican baan barri qabsan annaka uxun baad ii keeni yaayna kala saari marka akhriya dum waa isku sheegaynaa saa darteed wixii sifaadka iyo tilmaamaha laba mid inaad ku kala baxdaan wey aragti nin walba ishiisa macallin u noqoto nudira haddaynan aragti suuragal ahayna sifa iyo tilmaan oo wasfuhu tilmaantiisa la garta wey wa qadru maa fi dimam iyo waxa qoorta lagu leeyahay in laysku ogaado haddii alaabtii qaarna dayn tahay xooluhu hadday wax laysweydaarsanaya qaar dayn yihiin qaybta daynta noqonaysa ee qofkan inuu keena laga sugayee maqan iyadana waa in la isla ogaado waxaan kaa gadan lacagtiina qayb baan ku siin qaybna waad igu yeelan dhib ma laha laakiin waa in qaybtaan kugu yeelanaya waa inaan isla xadidnaa intaana waan ku siin intaana waad igu yeelan waan kugu yeelan waxbaa daba socota goo ilaa goorma waxaa daba socota xaggee xoolaha xaggee ku kala qaadanaynaa haddaan la dhihin waa goortii lagu kala gatay laakiin haddii la yidhaahdo safar baaba nahayba aniga adiguba haywey baan saaranay haywey inagoo saaran ama diyaarad saaran baan wax kala iibsanay inna waa ku siinna waa isku leena xaggeen isku siinayna dhow alaabta waa inaan markaa magacownaa haddayna suuragal ahayn meesha lagu kala gadanayo xaggeen isugu keena hadda waxaa imani ani halkaa igu keen oo kharashka yaa bixin lagu keenayo maya xagga igu imo oo kharashkaan ku imanayo yaa bixin sobasada muran keeni mayso waxaaba laga yaabaa ribixii uu ka rabay ninkaba kharashka soo doonashada inuu kagaba dhammaado muran iyo munaasacay keeni marka hore qadru maa fi diman oo maalka iyo zamanka iyo makaanka oo dhan ay soo gelayaan iyadana waa in la caddeeyo la ogaado haddii inta laysku yeelanaya aan la kala ogeyn kacaasi ma asaxo lannahu beec bilowgiisu munaasaca iyo muran keeni doono wey xuquuqda sida loola kala wareegana aynan caddayn intaas waa guud ahaan shuruuda buyuucdu ay wadaagaan buyuucda qayb ka mid ah shuruud la dheer lacagaha iyo cuntooyinka la kala gadanayo wa shardu bayci naqdi lacag marka la gadaya binaqdi lacag shardigoodu waxaa weeye kamaa fii bayci macuumin ma sida marka raashin la gadayo bimaa qad ucima waxa la cuntaysto oo quud laga dhigtay isagana lacag lacag lagu gaday waxay la shardi tahay raashin raashin lagu gaday masaladu waa masalatu lbeyc masalatu alrifqi waalixsaan maaha labadaana waxaan idinku soo sheegay oo waa laba kala baab reer raashin ka go-ay oo raashinkii baa naga maqanee kiilana siiya hadhow markuu yimaadaan idin siinaynaa baabu alrifqi waalixsaan baa la yidhaha baabu lbuyuuc maaha walidaalika lacagaha lacag lacag lagu gadayana shuruud bay leedahay lacag lagaa sii dayntay oo dayntu baabulixsaan weeye warifqi weeye hadhowna lacag laguu soo celiyeyna dhib ma laha markay lacag sarif tahayna waa beec markay dayn tahayna waa loogolyahay raashinku raashin la ysku gadanayo markuu yahayna waa beec raashin lasii kala qaatay markuu yahayna waa dayn baabulrifqi walixsaan iyo qardi markay tahay baab kala waaye baabul ixsaanka mucaawadada shuruudan laguma dabaqo waxaan saa ulahay su-aalo badanoo waxaa imanaya lacagihii saasaa la yidhi ninka haddaan lacag kun shilin kasii dee dad hadhow kun shilin siiya ka waran haddaan hadda kiilo beriisa isiisii ihaado hadhow raashinkii adeegii maqnaa markuu yimaadaan kiiladii sii siiyo ka waran baabul ribaa maaha kuwaas laakiin tan dhegayso shuruuddu maxay tahay kow taqaabudu lmajlisi majliskaa in lagu kala guddoomo iyo walxuluulu inay xaalta hor midkoodna dayn ahayn zid waxaad ku dartaa cilma tamaahulin inay siman yihiin in la og yahay bijinsin bisababi jinsin dartii oo yataxidu mid noqday wuxuu ku leeyahay markii lacag lacag lagu gadayo ama cunto cunto lagu gadayo ama isku jinsi ha noqdaan ama kala jinsi ha noqdaan lacagtu maxay tahay dollar dollar ku gad ama dollar shilin ku gad raashinku beriis beriis ku gad ama beriis galley iyo qamadi ku gad laba beriis marka la isku gadayo waa isku jinsi iyo laba dollar dollar iyo shilin iyo beriis iyo qamadi marka la isku gadayana waa laba kala jinsi laakiin baabul ribaa bay soo wada galeen shardi ka dhaxeeyaa jira marba laba cuntiraashin haddii la isku gadayo ama laba lacagood la isku gadayo taqaabudu majlisi majliska in laga kala gudoobo iyo walxuluulu inay xaal wada xaadira yihiin wey intaydaan kala tegin waa inaad kala guddoontaan nabigaana yidhi calayh salaatu wasalaam daday jinsigoodu kala duwan yahay haddii kale ha kala qaadee yadan biyadin baa la rabaa milan bimilin haa-an wa haa-an gacan isaga dhiib riwaayadka qaarkood wuxuu yihi maa lam taftariqaa wa beynakumaa sheego beecu waa saxayaa haddaydaan kala tegin idinkoo wax isku leh oo qaarkii wax ku maqan yahay halkaa waa in lagu kala baxaa wey haddii ay isku jinsi yihiin shardi dheeraadaa jira oo laba beriis aad isku gadayso ama laba dollar aad isku gadayso ama laba shilin aad isku gadayso zid waxaad ku dartaa shardi kaloo ah cilma tamaasulin inay siman yihiin waa in la og yahay bijinsin bisababi jinsi yataxidu midooba hal jinsi hadday yihiin isku nooc waxaa la isku gadayo waa inay midoobaan lacag hadday tahayna baabu sarfi baa la yidhaahdaa shilin baad rabtaa qadaadiic waxoogay ah ama boqol boqol iyo konton konton baad rabtaa lacag isku taallana waad wadataa in laguu furfurana waad rabtaa lacag kun shilinaad wadataa waxaa tihi walaalow ii sarif sarifku baabulbeyc wey waayo lacag baad lacag ku bedelanaysaa ha kuu sarifo laba shardi baa lagaa rabaa horta waxba haku kala tegina walahi niya ma haye sideedda boqol qaado labada boqol soo noqda baatil wey waxba kama jira xaaraan wey beecaa ribo wey beeca sarifkaa ribo wey hadda ma hayee sideedda boqol sii qaado hadhow labada kale isoo mar riba wey waxaa lamida raashinkan beriis beriis igu bedel niyaw kontonkii konton loor konton loor igaga bedelo beriisku waa noocyo badan soo noocyo badan ma lah nooc baad suuq u haysaa kuwaad rabtaa kalood haysa inaad ku bedelato beriiskan intaasoo looroo noocaas intaasoo looroo noocaasa igu bedel nin yaho waayahay iska keeno ma wada hayee inta kale dalab baa soo socday markay yimaadaan baan ku siin waxba kama jira beeca ribo wey inta uu hayo uu kala wareeg inta kale markuu markaad soo hesha kaka kaga bedelo yadan biyadin milan bimilin marka yadan biyadin tiina way la wadaagaan kii hore milan bimilina way la wadaagaan waxaa arki jiray halkan waagii kol bokiska shilimada aada loogu ridan jiray boqol shilin baad rabtaa sarif sagaashan shilin shilin aan ku siin boqolkiina waa lagaa qaadan beecaasi ribo wey waa shilin kenyan shilin kenyan oo kala badan wey hadda innaga waxaa jirta dollarkaagu jacab hadduu yahay iyo boqol dollar isku taalla hadduu yahay isuma dhigmaan hadduu sagaashan iyo lixdii iyo yahay iyo hadduu ka dambeeyana haddii dollar la isweydaarsanayo iyo boqol dollar oo sagaashan iyo lixan wataaye boqol dollar oo laba kun iyo saddexdii iyo lixdii iyo afartii iyo toddobadii iyo isii waa yahaye wax ku soo dar hal dollar laba dollar soo raaci ribo wey haddaanan dollar dhihine waxoogay kaloo lacag kenyaan kusoo dardhahana ribo wey wax isma dheeraan karaan aniga haddaan kaa sarifanayo oon dollar iyo shilin isku gadanayna fabiicuu kayfa shitum qiimahan doonaan ku heshin karnaa isagoo sideetan ka maraya magaaladan konton ku kala gadan karnaa ama boqol ku kala gadan karnaa ka laba kun iyo lixda iyo sagaashan iyo lixda laba qiimoo kala duwan waan ku heshin karnaa marab haddaan lacag kale ku sarifayna fabiicuu kayfa shitum cumuumkeeda wey laakiin dolar dolar lagu bedelay zid cilma tamaahulin bijinsin yataxi raashin raashin lagu gaday oo isku nooc ah haddii laakiin beriis iyo qamadii la isku gadaya waa la kala badin karaa laakiin idaa kaana yadan biyadin waxba hagu kala maqnaan haka la kala tegina wainamaa yuctabaru tamaahulu wainamaa yuctabaru waxaa la tixgelinayaa atamaaulu sinaanta xaala kamaali nafci nafcigiisu markuu kaamil noqdo haddii waxaan la gadayaay tamaasulkiisa uu maraaxil mara sida raashinka oo kaleeto midhaha bisaylkiisaa wixii waa inuu taam noqdo meel uusan isa sii badbedelaynin gaaro lacagaha ma khusaysa mas'aladaas waxay khusaysaa raashinkii raashinkii misagoo bislaaday oo beertu soo go'day baa la kala gadanayaa mise waxaa la kala gadanayaa isagoo weli bislaanin oon adkaanin sida rutabkii iyo beerta aan isislaanin iyo gelaydii iyadoon bislaanin oon ingegin lasoo guray ma la kala iibsan karaa asalku maya sababtoo waxaa la rabaay alcilmu bitamaasul wey waa inay siman yihiin inaad ogtahay laba xaalaa xaaraama marka alcilmu bitafaadul inay kala badan yihiin haddii la og yahayna waa xaraam aljahlu bitamaasulna waa xaraam ma ogid inay siman yihiin laakiin inay kala badan yihiinna ma ogid waxay yidhahdeen aljahlu bitamaauli kaalcilmi bitafaaduli haddaad garan weyda inay siman yihiin isleeg yihiin waxay la xukum tahay adoo og inay kala badan yihiin saa darteed waa inaad hubsataa haddii haddaba timirtii timirta noqotay iyo tii rutabkahaydee weli qoyanayd laysla simo asal ahaan islama sinna nabigaa la weydiiyey alayh salaatu salaam waxaa la yidhi ka war rasuulka ilaahayow timir iyo rutab aan timir weli gaarin oon aada u adkaanin ma la isku gadi karaa su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi ayanqusu rutabu idaa yabis hadduu ingego miisaankiisii misdhimayaa kaasaa la yidhi ha dhacaan badanoo ku jiraa ka yar bixi markii miisaanka culayska waa labada kiilo iyo labada kiilo tan markay soo ingegta isla ekaan maayo laba kiilo waxbaa isdhimaya markaasuu yihi maya ma banaano marka walidaalika nabigu nahaa can ilmusaabanati waalmuxaaqalati musaabanadu waxaa weeye rutabka iyo cinabka qoyan in timirta iyo zabiibka ingegay lagu gado sababtoo lama ogaan karaa sinaanshahooda hadda haddaad sintana wisdhimi hadda haddaad kala badisana adigaaba wax kala badanka isku gadaya muxaaqaladana waxaa la yidhaahdaa qamandida iyo raashinkan beerta ah mid la soo gooyey oo la tumay oo la saafiyeeyey mid sabuulkeedii ku jirta loga gadi karo oo galley la soo miisay iyo mid sabuulkeedii wadata miisaanka kiilooyinka isla ekeysi laftii baa ku jirta meesha sooma masagada yaryarnaba masegacaddeeda la yidhaahdana iyadana sabuulkeedii wadata iyo mid sabuulkii laga nadiifiye layskuma gadi karo sababtoo lama ogaan kara inay isleegyihiin tan hadhow markii la nadiifiyo qayb baa miisaankii ka bixi miisaanka islama ekaan doonaan saa darteed aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaaduli taasuu kuraba inuu ku yidhahdo wahuwa xaasilun waa dhashaa fii labanin caanuhu caanuhu iyagoo qoyan laakiin caanaha sidii mirihii qoyanaa ha ka dhigin waayo caanuhu goor intay engegaan miisaankooda isbedeli ma laho sidaasay kaamilu nafci ku yihin caana caana ku gadwey caana caana lagu gaday waa acaam acaam lagu gaday oo caanuhu ka acaami bay lama yihiin casiirka iyo sharaabka lamid maaha walidaalika nabigeena waxaa ka sugan sala allahu alayh alih wasalam markii cunto ilaahay siiyo wuu ducaysan jiray alxamdulilah acطaana allaahum ilaahywna arzaaq afdala min wax ka fiican nagu arzaaq udhihi jiray laakiin caano markuu helo ilaahu nagu arzaaq wazidnaa minu waa la weydiiyey marka iyaga noo badi kudhihi jiray waa la weydiiyey kuwa kaleba ilah wax ka fadli badan baa dhahdaae caanaha iyagoo noo ziyaadi maxaa u dhahdaa wuxuu yihi fa inahu laa afdala minhu wax cunto iyo cabitaanba isku noqda caanaa jira booskii cuntadana weygeli booskii cabitaankana weygeli waaba labadiioo la isku daray saasuu nabigu sal ly slam marka saasay kaamil ku yihiin caana caana lagu gaday ka waran waaba jinsi matcuum oo rabawiyaa weeyay dhaheen halkaa waxay isku khilaafeen marka caanaha geela iyo caanaha lo-da iyo caanaha arigu ma saddex sinfi oo kala duwan oo la kala badin karaa mise waa hal sinfi oo dhexdiisii la isku gadayo tamaahul baa shardi ah calaa qawleyni lilfuqahaai ilayhim wey de waxayna u badan yihiin saxu qawleynku waxaa weeye inay saddex jinsi iyo saddex sinfi kala yihiin oo caano geel haddii dhexdooda la isku gadayo maxaa la isugu gadi dhay iyo dhanaan wey in tamaahul baa shardi ah caano lo-baa la isku gaday dhay iyo ciir wey ama garoor midaa tiraadaba waa la isku gadi karaa laakiin tamaahulkii baa shardi ah caano geel iyo caano loo baad isku gadaysaa intaa doonta kala badi laakiin waxay dhahay yadan biyadin watamri iyo timirtii wahwa timirtii oo birutabi lagu gadayo qoyan rakhisa waxaa la ruqseeyey fii duuni nisaab nisaab wixii ka yar kal cinabi sidii cinabkaba loo ruqseeyey waa bayculcaraayaagi asalkeedu ma banaanayn laakiin xadiidkii jaabir ee bukhaari iyo keyrkii wariyaan baa wuxuu ahaa nahaa rasuul laahi sal اlahu alayhi wasalama can bayci اtamri xataa yaiiba ila acaraaya caraayada marka laga soo reebo xadiid abi hureyrana wuxuu ahaa qadarka duuna nisaabi nisaabka mirihi iyo timirtu khamsatu awsuqin buu ahaa w khamsata awsuq wax ka yar intuu dooni waa ka dhinaadee waa xadiidka abi hureyra o abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkii warinayaan iyo nasaa-i oo asaxay uu leeyahay nabigu sal l slam rakhasa fi bayci caraaya fiimaa duuna khamsati awsuqin shan khamsata awsuq wixii ka yar waa loogolyahay caraayaadu marka maxay tahay dadku beereley weeye xoolo badan oo la dhaqdana lama hayo ama xilli abaaraa lagu jiraayo xooluhu qoyaan iyo caaniya ma laha waxa la haysto waa timir iyo rutab iyo rooti weeye rootigii wax lagu jilciyo oo lagu ruugu u baahan yahay innagu hade hadda ismariskii iyo baa ciidda ka batay oo magaalooyinka yaalle meeshan ismaris ma yaallo rooti qallalanna lama ruugi karo maxaa lagu rugaa rutabku haddaba qoyaankiisa dhacaan badan buu leeyahay oo rootiga inta la kala jeexa haddii lagu laabo sidii adigoo wax qoyan beriyey buu lamid noqon xilligaa duruuftaasi ay jirto timirtiina way adag tahay rootigiina wax lagu cunoo la marsada lama hayo qoyaana bayculcaraaya baa logolyahay caraayadu rutabkii iyo timirtii ingegnayd intaa isla ekeysiisa miisaanka ku kala gata lidaruurati wey dadku ina noolaadaan bay u baahan yihiin laakiin haddii baahidii laga baxo bas waa la joojin bayculcaraaya ma jiro bayculcaraaya haddaba baahi baa jirta wax kaloo qoyaan ana lama haysto rootigii wax lagu liqaa loo baahan yahay rutabun baana geli kara ninkii rutabka lahaana maxaad kaga iibsan rutab haddaadan lahayn timir timirun baad kaga iibsan kartaa lacagna ma haysatid wax ka rutab rutab haddaad haysatan beeciisaba uma baahnid dadka qaar baa rutab usoo go-ay qaarna timir bay haystaan ku iibsada wixii lagu barbixi lahaa wey marka caraayada noocaasa la yidhaahdaa saasaa loo ogolaaday duuna nisaabin waxaad u shardisaa libayci hamarin miraha qoyan gaditaankiisa aw zarcin ama beerta qoyan min qabli tiibi اlakli inta aanay cunto u suubanin ka hor cunto aan la cuni karin iyadoo xilli bisayn iyo cunto gaarin waxaad u shardidaa sharطa alqaطci in la gooyo masalada wuxuu ka hadlayaa saddex arrimood baad ku fahmi kartaa kow nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu mamnuucay markii murankii iyo isqabqabsigii mirihii geedka saaraayee qoyanaayeen bislaan weli la kala gadanaye batay nahaa can bayci thamari xataa yabduwa salaaxu miro qoyan haddii ha lagu yidhaahdo waa miraha qoyaneen weli ingegin miraha qoyan ilaa uu bislaado oo xilli la cuni kara uu gaaro in la kala gata nabigu waa reebay sala allahu alayh ali wasalam riwaayadka qaarkood wuxuu ku yidhi xataa waya'mana alcaahata masaa'ibka badan ee miraha ku dhaca ilaa uu gudbo miruhu hadduu bislaado badanaa cudurrada ku dhacee miraha baabi'iya waa dhaafay uun ayax iyo balaayo kale inay soo degta maahani miraha timirta iyo maruu ka hadlayana waa kii lahaa xataa tazhu mirihii lama gadi karo xataa tazhu maxaa la weydiiyey qiila wamaa tazhu tazhu maxaa la yidhahdaa wuxuu ihi taxmaaru way guduudanaysaa guduud baa gelaya aw tabyaadu ama way caddaanaysaa mirihii masagadiiyo gelaydu markay adkaa bisaylkoodu iyo adaygoodu marka waxay gaaraan cadiin bay noqdaan riwaayadka qaarkood wuxuu yihi xataa yashtada alxabbu ilaa miruhu uu yar adkaado ka hor lama gadi karo ayib laba xaalaa bannaan marka mirihii sida aan bislaan lama gadi karo cilada loo diidan yahayna nabigu xadiidkan uu ku magacaabo wuxuu ihi araayta in akhada allaahu ahamarata bima yaakudu axadukum maala akhiihi haddiiba mirihii soo bixi waayo maxaa ninkan xoolihiisii ku qaadatay hadha uu soo celiya isqabqabsina ma fiicna laba xaalaa bannaan marka xaaladda koobaad wixii geedi ee miro leh inaad isagaba gadato miruhuna tabac u noqdo an tu'abbala intaan la bacdimin fa tamratuhaa lil bacda an tu'abbala lilbaayici baa iska leh qabla an tu'abbalana lilmushtari baa iska leh waxaa kaloo bannaan mirihii adigu iga gado bisaylna ma gaarin laakiin shardi hadda guro شharط اqطci taa wey washriط libayci amrin midhaha qoyan aw zarcin beertii zarcigana waxaa nii waa waxa marka midhaha la goosta geedkuna raaco min qabli طiibi اakli cunto suubashadeed ka hor intaanay cunto wti la cuni kala gaarin haddii la gadaya waxaa shardi ka dhigtaa sharطa اqaطci in shardi in la goostoo midhihii ah uusan geedka kusii oolin masaladaa waa itifaaq fuqaha ijmaacooday soo guuriyeen laakiin shardi baa ku xihan shardiga horaad usoo martay muntafacin bihi wey midhahan markii saaintii xoolo loogu bixiya la goosanayo waa inuu qofku manfaco uleeyaho wuxuu ka anfacayo jiro laakiin waan kaa gatay waanan goosan wax manfacaana ma laha beec baaila wey muntafacin bihigii horaa meesha ka baxday waanuu ligarad iyo waxuu u oofinayo oo manfaco mubaaxa u uleeyahay waa inay jirtaa bayc almabiici qabla qabdin abila bayca almabiici alaabtii oo la gadiya badeecadda mabiicda la yidhaahdaaye qabla qabdin adoon guddoomin abila baail ka dhig waxba kama jirane wax aadan adigu guddoomin oo aadan milkiyin inaad sii gadaay ma banaana waad sii gorgortami kartaa waad sii heshiin kartaa laakiin inaad qaadata lacagteedii ma banaana waxaadan guddoomin qabdiguna waa curfiyo wax walba qaabka loo guddoomo weeye halkan waxaad ka garatay oodharka aad dalbatay oo weli gacan kuu soo gelin ciddiina aanay kugu soo wareejinin ma sii gedi kartid ganacsato iyo halkaa isfican loo dhegaysto cuntaad dalbatay oodharku haddii wakiilkaagii lagu wareejiyey oo uu soo diro badda intay dooni ha ku jirtee waad guddoontay oo wakiilkaagii baa kuu guddoomay laakiin niman baad la heshiisay oo dharkaa inay kuu keenaan wakti inay kuu keenaanna waad kula heshiisay ma sii gadi kartaa alaabtoon ku aadan guddoomin maya waqad yustanaa xaalaad istisnaac la yidhaahdo in waxa laga soo reebaa la halka munaasamadeeda tagno qabla qabdin abila waa mas'alada iyadana ibtaalisay oo yucdan hadda innaga loo bixiyey muraabaxadee buluugteenna sida qaladka ay u sameeyaan alaabbaan kaari baan kuu gadi kanaan kuu gadi aniga guddoomi maaye jeegii bankiga adaanku siinay qoladii ka soo guddoon baail way beeca waxba kama jiro waayo alaabtan hadday shamiinto tahay hadday dhagxan tahay hadday bir tahay hadday gaari tahay ninkii lahaa bakhaarkiisay ku jirtaayoo haysta iyagu intay tageen maanay guddoomin way la heshiiyeen waa inay ka soo guddoomaan oo markay guddoomaan kadib ani ay kugu wareejiyaan ay kaa gadaan laakiin adigu tagoo isagii ka guddoon qabla alqabdi abila wey nabigeena casr jamaaca min asaxaaba ibni cumar kamiya fi saxiix ku qoran ba wuxuu yihi man ibtaaca طacaaman falaa yabichu xataa yaqbida ilaa aad guddoonto ha gadin ma sii gedi karti waxaa kaloo nabigu ka reebay nahaa can bayci maa laysa ind walaa tabic maa laysa cindak waxaadan haynin hagadin bayc wuxuu asaxaa bacda almilki imaa xisan wa imaa curfan aad u milkido masalada koobaad kal xayawaani siduusan aad u baail uga dhigayso xayawaan nool id bilaxmin haddii hilib quubinaa laga qaabilsiiyo lagu gato neef geelaa la qalay hilib baad u baahan tahay ari igaga gada ma dhihi kartaa neef ari ah ama dhowr neef oo ari ah waax ama laba waaxoodoo neef geela hilibkiia ma ku gadan kartaa maya beeca baail wey isagana waxba kama jiro xadiid ibni cumar baa wuxuu ahaya kayrkii nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam can bayci laxmi bilxayawaani hilib in lagu gada xayawaan nool buu nabigu reebay sheekh naasirna xadiidkaa fi riwaaya wuxuu ku leeyahay xadiid xasana wey riwaayo kaleo iyadana xad taxsiininayo oo imaamu shaafici werinaya waxay ahayd nahaa rasuulullaahi can bayci alxayi bilmeyiti wax neef nool in ku dhintay lagu gaday oo hilibkii weeye isna lama ogola hilib hilib ma lagu gadi karaa haa xadiidka canhaa can bayci alaxmi bilaxmi waa daciif oo ma sugna ayb hilib hilib haddii lagu gado hilibku madcuum cunto kayd gasha ma yahay oo baaburabawiyaad ma geli cala almadhabi nacamhaa loodii iyo geeliya arigu ma jinsi waaxida alkhilaafu fiihi kalkhilaafi fi labani canihii waa isku jinsi haddaan nidhaano hilibkiina waa jinsi waaxid haddii aan waa laba jinsi dhahnana hilibka waa la kala badin karaa laakiin yadan biyadin baa lagaa doonayaa aduu masaladii macuumaadka ee halkaas tucmiga weeyo la yidhi baad halkaa madhaban marinaysaa kal xayawaani sida aduu ibtaalinaysa xayawaan nool oo id bilaxmin haddii hilib qubila la qaabiliyo lagu gado ayuu nabigaa reebay sala allahu calayhi ali wasalam walbayicaani labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaari khiyaar kala noqoshay leeyihiin qabla an yaftariqaa intayna kala tegin curfan kali tag curfi ah wa tawcan iyaga khiyaarkood ku yimid bilbadani jirkoodana uusan kala tegin masaladan bayculkhiyaar uu ka hadlayaa khiyaarulmajlis weeye beycu laba noocoo khiyaaruu leeyahay ama dhowr noocoo khiyaara khiyaarka koowaad waa khiyaarulmajlis labadii wax kala gadata intaa ay wada joogaan ee aanay kala tegin mid waliba sharcan xataa hadday kala guddoomeen wuu ka noqon karaa waxay igii celi hadduu yidhahd xaq buu leehay khiyaarulmajliska inta la wada joogo waxaa gebagabayn karaa hal hal xaalo waa khiyaarulmajliska idinkoon kala tegin soo afjari kara haddaad ku heshiisaan inaad khiyaarulmajliskii baabi'isaan oo tiraadaan waan kala gadannay khiyaarulmajlisna ma jiro ma isku ognahay haa waan isku ognahay waad kala guddoonteen khiyaarulmajliskii waa baaba-ay idinkaa khiyaarkii idinkaas ku soo baabiya halkaas walidaalika nabig alay slam wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yaftariqa haddayna kala tegin riwaayad qaarkood wa kaanaa jamiican ay wada joogaan ilaa an yakuuna bayca khiyaarin beyc isaguba khiyaarka lagakala doortay inuusan khiyaar yeelanin inuu yahay maahane nooca waa khiyaarulmajlis waxaa labaadoo khiyaarulmajlis wada jooga soo gebagabayn karta inaad kala tagtaan maa lam yaftariqa iftiraaqu waa laba nooc iftiraaqu kalaami iyo iftiraaqu lbadani iftiraaqa kalaamku waa hadalkii wax kala iibsigii inaad kala dhammaysataan oo dadki nin walba qof kale la sheekaysta ama sheekooyin kale aada gashaan mawduucoo laga baxay wey kaas ma aha marka iftiraaqu lbadan weeyo waa inaad kala dhaqaaqdaan arrintaa waxaa caddaynaya xadiidka ibnu cumar uu wariyey markii uu wariyey albayicaani bilkhiyaari maa lam yaftariqa riwaayadka qaarkood oo saxeenka waxay ahayd idaa tabaayaca arajulaani fakullu waaxidin minhumaa bilkhiyaari maa lam yatafaraqa wa kaana jamiican ay wada joogaan kadib buu wuxuu leeyahay naafic oo mowla bni cumar ah wa kaana bnu cumara ida ishtaraa shay-an yucjibuhu wuxuu aada jeclaysta haddii uu iibsado faaraqa saaxibahu wuu ka dhaqaaqi jiray riwaayada muslim yada waxay ku daraysaa mashaa hunayata hunayhatan khashyata an yastaqiilahu uma rajaca ilayh cabaar intuu ka dhaqaaqo ka fogaaday si uusan u ceshinin buu soo jiirayn jiray maa lam yatafaraqa waynu kala tagnay buu dhihi jiray ibnu cumar halkaa wuxuu fasirayaa maa lam yatafaraqa iftiraaqu lbadan inay tahay halkaa maxalushaahidka wey amaa ficilkiisan ka waran sharcan ma banaana laakiin isaga nahyiga sharcigiihi ma gaarin walidaalika waa xadiid xasan oo cabdillahi bin camr cas laga wariyey baa wuxuu leeyahay nabigeena sal lla alay slam walaa yaxilu lahu an yufaariqa saaxibahu khashyata an yastaqiilahu inuu ka taga si aanu uga ceshan isagoo ka baqayo ceshi inuu ka dhuntoo ka dhaqaaqa lama ogola oo nusxigii muslimku nusxiga uu samayn lahaa baa meesha ka biixi oo nooc qishiya khayaana ah iyo inuusan wanaagga isagu helin oo adugu aada la dhuumataa baa ku soo geli daacadnimo xumaa si daacadnimo loo dagaalamay so dad waa kala gatay xataa baa daacadnimo xumadii lala dagaalamaya laakiin ibnu cumar xadiidkani ma gaareen nahyigaas nabiga sala allahu alay wali wasalam iyo digniintiisaas curfan wa awcan awcan wuxuu uga jeedaa waa biridaahum bay ku kala tageen iyagoo wax kala iibsaday oo waxaashigii wada taagan hadday cabsi xabad intay dhacda la kala cararo taasi waa kala carar qasabahoo khiyaariju majliskii ma dhamaynayso haddii qasab lagu kala kaxeeyo oday kala dhaqaaqa waryaa ama qaarkood la qabtooba intii la garbaduubo labadood in la xirxiro la kala kaxeeyo kaasi waxay leeyihiin tawcan kumaynan kala tegin marka tawcan khiyaarkood waa inay ku kala tagaan curfanna kala tagga meesha ay kala gaareen waa curfan dad kala tegay inay noqdaan oo curfigu haddii meeshan aan ku jiray masaajidkii aynu soo gallay innagoo wada soconna oo adiguna koonaha aad safka ka gasho adna koonaha ka galo ma kala tagnay curfigaa loo celin dadka waxaa laleeyahay labadaa qof ma wada joogaan weli masaajidkiioo kala fog bay ku kala jiraane bise nimanka waa niman kala tegey dadku hadday dhahan may nimankan waa kala tageenna waynu kala tagnay ma kala tegin haddii la yidhaahdana weli khiyaari majliskii baa socda oo meelaha qaarkood xaramkaoo kalea laysugu iman karaa la wada geli karaa xaramkaynu wada gallay adna dabaq hoosaad gashay adna dabaq koraan galay ma wada joognaa mise waan kala tagnay masaajid yar baan soo gallay safkaan laba dhinaca ka gallay waxaa laga yaabaa curfiga dadku maxay u fahmaan oo u yaqaanaan dad kala tegey mise dad weli wada jooga curfigaa loo celin masalada curfigaynu ka faa'iidiyo masalada hadda ina haysataa jirta haddii wax la kala iibsanayo oo aan laba wada joogin telefoon baa wax lagu kala gatay ama telefishin baa wax lagu kala gatay la ys arkaayo iyo kaameerooyin baa laysu rakibtay ama fakis baa laysu dirdirayey iyo talakis iyo ama haddee emerson iyo messenger baad fadhidayo halkaasaad wax isugu qorayseen maa lam yatafaraqaadii maxay noqon waxay leeyihin maa lam yatafaraqaadu waxay noqon telefoonka horta telefoonka hadduu go-o tafaraqa way kala tageen ta kalena qofku hadduu majliskii ka kaco oo emersonkii uu xiro uu iska damiyo tafaraqa curfigaasaa tilmaamaya masaa'il lamiday leeyihiin oo masaa'ilkii khiyaaru majliskii inta hadalku socdo bay noqonaysaa waayo badanana umayna wada joogin qowl iyo lisaan iyo hadal bay ku wada joogeen hadalkiina hadduu go badankiina marka horeba sii kala maqnaay baabkaa wada mariyadana wayushatu lkhiyaaru fii kayri sanam halaaatan wa duunaha min min xiina tam khiyaar labaadoo nooc labaadaa jira oo khiyaaru shardi la yidhaahdo khiyaaru shardigu waa inaad tiraahdo niyahu muddadaa isii waan iska soo fiirin gaarigii tijaabuu u baahan yahay telefishinkii soo fiirin buu u baahan yahay waxaanaan iska soo tijaabiyo dhowr maalmood isii ama dad baan shirkad nahay ama reerkii iyo xaas baa iga dambeeya ama waalid baa iga dambeeya waxaan u baahanay wixii waan kala gadanay anu waan ku qanacsanahay muddo isii aan soo tuso ha soo arkaan hadday okay noqotana wanaag haddii kalena waa kuu soo celin khiyaaru shari baa la yidhaahdaa khiyaaru sharina way bannaan tahay in la kala qabsado muddadeebaa ugu badan cinda shaaficiyati khiyaaru shariga ugu badani waa alaaata ayaamin saddex maalmood wey saddex maalmood wixii ka badan khiyaaru shari ma noqon karee waa qofkii milkiyad iyo tasarufkii baa lays cunaqabatay oo lays xakamayn wayushatu lkhiyaaru waxaa la shardiistaa fii kayri salam waxaan salm baycu salamka soo socda aan ahayn alaaatan saddex maalmood iyo wa duunahaa wax ka yar min xiina tama xilliguu beecu caqdigu dhammaystirmay baana laga bilaabi saddex maalmood iyo wax ka yar baa khiyaaru shari la samaysan karaa laakiin culimmada kale waxay leeyihiin muddo lagu xari maaye labada dhinac intay munaasab u arkaan bay samaysan karaan taasina waa baabu khiyaari shari khiyaar saddexaad baa jira oo khiyaarulcaybi la yidhaahdo wixii aada gadatay baa ceeb ku soo baxday isna waad soo celin kartaa markaan ceebta ogaada muddo intee la-eg baan ku soo celiyaa wa in bimaa yubaacu wixii la gaday haddii caybun cayb yadharii ka soo daahirto min qabli qabdin intaan la kala gudoomin jaa-izun waxaa bannaan lilmushtarii qofkii iibsaday yarudduhu inuu soo celiyo fawran degdeg cala almuctaadi caasida caadadu ay tahay degdego xasaba alcurfi ah ka kowni man tubaacu sida qof la gadayba fi ictidaadinay ciddo ku jirtaba ha noqotee halkan wuxuu ku yidhi haddii wixii la gatay ceebay ku jirto welina aan la kala guddoomin qofka mushtariga waa ka noqon kartaa wakadalika bacda alqabdina min qabli qabdin ay wakadalika bacda alqabdi isagana baail ka dhig qofkii iibsadayna xaq wuxuu u leeyahay khiyaaru lcayba waa inuu soo radiye waa caybi waa ninkeeda si deg dega inuu isaga soo celiyo buu leeyahay khiyaaru lcayb asal waxaa u ah ninkii nabigu uu ka sheekaya arrinta waa xadiidka abu hureyre yidhi fuqahada khiyaarulcaybka qaybo kamidana waxaa diiday xanafiyadu waa rag mutaakhiriinta xanafiyada iyo abu hureyra radia allahu tacaala canhu wa ardaahu dagaalkooda qotada dheeraaday meeshuu ka bilowday wey ilaa xanafiyada qaar kamid abu hureyre faqiih ma aha inay u dhahaan xadiidu lmusaraati wey neef baa la soo gaaxiyey inuu caano badan yahay baad mooday meeshii baa lagu lisay caano ciidda ka badan baad kaal baa laga lisay markaasaat wallahi neefkaad rabtay wey ila neefka laba saddex maalmood baan laba lisinba way caanihii urureen markaad caawa tagtay ee taniyo berri aad xilligii gaartay neefka caano fiicanba ma leh warsee wax u jiraan habeenkii dambaa la gaaray caano fiican ma leh markaasaa waxaad ogaatay in lagu siray oo laguu soo gaaxiyey oo neefkan aan lasoo lisin maalmo caaniis gaari inay ahaayeen wixii badnaa xadiidkaasuu nabigu alay sala artaasuu ka hadlay wuxuu yihi fa huwa bilkhiyaari alaaata ayaamin saddex maalmood baad khiyaar leedahay saddexda maalmoodna waa tijaabu in shaaa amsakaha haddaa rabtana waad iska haysan wain shaaa raddahaa wa macahaa saacun min tamrin suus timirana waad raacin xadiidkaasaa asal waa baabkan haddaba marka aada radinayso fawran deg deg weeye kullu bixasabihi cala almuctaadi sida caadada ah waxaan la celinayaay marka la celinayo wax walba isku si looma celiyo fawran deg degtuna wax walba isku mid ma noqoto qof baad wax ka iibsatay waddamadan aynu joognaa sabti iyo axad baa soo gashay maba joogaba qofkii lama helaba sabti iyo axad meel iyo meelo jinniyo meel buu aadaa ama jumcaa soo gashayoo hebel maalinka jumcadaa nimankan xafiisyadooduba waa xiran yihiino meelaad ka heshaa ma laha xilliga ugu degdeg badanayd heli kartaa lagu siin kalmad muctaadi waxaa la celinayaay wax in la qaado oo rarkiisa in ruksad iyo lasoo qaata laysan loo soo qaato u baahan hadduu yahay de muddadaad soo qaadanaysaa celintii lagu siin wax durba lala ordo hadduu yahayna de durba looradkiibaa lagaa rabaa kalmuctaadi kullun bixasabii wey wixii deg deg inaad u celiso wey alaabtii ceeb baad ku aragtay timir baa lagaa gaday ninkii kaa gaday alaabtii wax dhex ordayaad ku aragtay isagaa iman doone iska dhig baa tiri markuu yimaadaan u sheegi ood alaabtaada qaadan dhihi beecii sidaas ahaa isagiina waad heli kartaa markuu soo noqday hadduu ku diido beecu waa kuu go-an yahay hadduu kaa aqbalana waa ixsaan way inaad u sheegtay ahayd maalmo kadib buu ku soo maray markay cusbayd inaad u sheegtay ahayd isagana wixiisa uu iibsadoo beecu raadsado adiguna waxaagii durba aad hesho fawran hadda innaga waxaa inugu badan alaab baad soo gadan suuqooyina alaab baa loo qaybiyaa muddo kadib baa la soo maraayoo lacagta laga ururiyaa sowmaa alaabtii ceeb baad ku aragtay wareegga markuu ku soo mara haddaad la sugtaan batala alkhiyaaru khiyaarkiinni waa buray haddaad tiraahdo u yar ishaafalatayso ceebtii waa muuqataaye hadday gadantana isdhaafi oo faaiide waxoogay saaroo ka faaiid hadday socon weydana isagii ku celi haddaad tirahdana batala alkhiyaaru khiyaarka xaqaaguu buri xaqumale inaad celiso ninkaad u celisa hadduu kaa aqbalaa musan xukunka sharciga aqooninna haddaba sibka haddii uu kaa aqbali waayana ood maxkamad timaadana waxaan ku leeyahay ceebtan adiga alla kaa weelay waxay ahayd fawran degdeg inaad u celiso ceebtii markaad aragto markaaba inaad ninka xirito wey oo tira alaabtaan ii keentay ceebtaasay leedahay anna ma qaadanayo kaan alaabtaadii qaado durba inaad warka bixiso wey isagu markaa hadduu qaadan waayo adi waajibkaagii waad gudatay alaabtii iga soo doono alaabtii kaalay qaado alaabtii aniga iimataalla ceebtaasay leedahay isagu ada deg dega kugu yimaado ama ha kaa warwareego laakiin adugu haddaad iskala sugto ishaa falataysana maal dhaweetaan qadiyad baan galay niman baa timir kala iibsaday qaar baa timirtii qayb bay ceeb ku arkeen say dad badan yidhaahdeen markay arkeen kadib qayb bay sii iibiyeen kadib xilligaa kadib baa la sii iibiyey wixii laga faa'iiday waa la qaatay qaybtii kalena waa la ishaafalatay oo muddo markay waxoogay socotay baa ninkii la yidhi baashay ceebtana yeelatay cisho qoortaa la isla galay xaajadii baan gallay dee nimankii ceebta timirta qayb sii gadgaday baan u xukunay timirtii ninkaa leh baan ninkan lacagtiisa hor uga qaato uga hayste ninkana lacagtiisa isagaa iskale waayo timirta cunto raashinka iyo alaabtii ceeb baan ku arkay kadib waan sii haystay waan sii iibiiyey waan ka sii faa'iideyey qaad intii kalena haddana celinaya arrintaas lama ogola caybtu fawran cala almuctaaji wey si deg dega inaad warbixinta u dhiibto wey ood u tidhaahdo waana inaadan tasarufin oodan qaar sii iibin waan kuu sheegay waana sii gadgaday oo waan ka faa'iideyna iyadana lama ogola haddii isaga marka aad ku heshiisaan alaabtaana ii taallaa wax gata haddaad aragta ii gad waad gadi kartaa min baabi alwakaala masaa'ilka markay yimaadaan soomaaliyay markhaati iyo qoraal u yeela markay maal iyo hungu yimaado maalinka dambe waa la ysinkiraa markhaati u yeela markii aada u sheegayso markhaati u yeel qoraal iyo taariikhna ka reeb hadduu ku yidhaahda ii gadgadoo aniga ha ii taalloo wakiil baad iga tahayna dad marag iyo markhaati geliya hadhow wixii isbedelaayey weji cadood sharci ku kala baxdaan yeesha tusaalu bixiye ka kowni man tubaacu addoontii la gata hadday tahay oo kaleeto fi ictidaadin cidday ku jirtaa addoon buu gatay addoon nin soo furay oo ciddo ku jirto oon la agmari karin bay ku noqotay oo saddex bilood inay la sugo iyo wax lamida ay tahay iyo saddex caadiyo ama urbayba leedahay ilaa ay ka ubusho sug baa la yidhi ruuxaan uma sugi kale naga qaati yidhi waa la ogolyahay inuu markaaba iska celiyo laakiin waa si deg dega inuu isaga celiyo inuu isku dayo waxoogay muxaawaleeyo waxba cabaar aga warwareego ku wareegeysta markaa kadib cabaar markuu maalmo kadib ka soo wareego waan celi yihah lama ogola marka u horeysaba waxaad u gadanaysa waa inuu kuu cadya inaadan ka helaynin inaad ka helaysana waa inay kuu caddaato ama sidaa ku hayso ama degdeg u celi intaasaa caawa cashirkeena ku daynaynaa in sha allahu tacaala wallahu aclam سبحانك اللهم